cabdulaahi xasan walib waa maamulaha iskuulka guud ee hoose iyo dhexe degmada weejid ee gobolka bokola xili usan waramay radio arlaadi iyo waliba usan sharaxaada kubiyaya baahayaha guud ee xiligan ku teegin iskuulkaasaya walibana markaasi usa tilmaamay tan ilaayo markii reedland fure iskuulka sannadii labada kun tomiyo afartii bilii saddexaad oo haddalu kurooga muddilisan eh ini iskuulkaasay hamari marxalado shargadiisana
waa magacagay cabdulaahi xasan cali iyo dheere maamulaha waajid primary school wallaahi guro horsameel inkastoo go-doon iyo walaaga sii jajaraan ardayda waliba horta oo saasay tiradii horta ada lama boqol marmarna boqoliyo sagaalo malmeeloaasay oo marmar layla helo badanaan waliba dadka badan yaraan badanyin markan ardayda waliba badanaa markii oo ciyaalka meelalan darsiga qaar shaqeeyeen qaar waliib waa ada family problem inkastoo sii jeer markan ardaydaas wal sax unkoyaw booliihanow marka iskuulka iskuul hoose dhexe sare leya
may weejid dhamaal hati iskuul oo hoose dhexe lay mooshi wal oo sare hati deerimale laakiin wal oo hata la qabanqaabeyahay oo dugsi sare toog maadaama iskuul oo iyaal siiye data toog imtixaanka isuguda hayan oo ankiyaraan city iskuul oo kale oo hata toog imtixaanaadka kugalahayan ajar markaas baadilay laqoondeyahay inta dugsi sare laga hela laakiin hata hoose dhahelayo wallaahi bro horta manhajka mardhow lay hanaberi bali oo hata lahadhaafay tiidia kale lay hanaberi ankiyaraan adaasi lamblood iyo walay haysana markan manhajkina bilaawni usaylaan dareera maamule cabdulaahi ayaa waliba usi sheegay in iskuulka hadda iyo dhikadayana ku dhowaada inku badan lama boqol iyo sagaalan ardaya haanaas oo niskajarana arday danyar ee iyo hanoo kale nololiyo caadiga ee walibana uuse sheegay in manhajka dhowaan markaasiha deersidi wasaaradda walbarashada koonfur galbeed use marahaya meel eed anfayla balse xaaladda taasi iyo kudubanta ciyaalka waxbarashadii rasaylata macalimiin oo intaasar macalimiintii ciyaalka oo badan isiriyo bixita manisbalamamba macalimiintanka yaraanta munisi dimaalan iyo iskuulka karooglan markaliski inkastoo todoba lay roogtay markaana koy markan maadaama ka fiiri oo baahidii meed iskuulkiian markaana ka fiiri waliba waa macalimiin oo dhalinyaro kenya ku koytay oo dugsi sare hatamaayan yaa hakadari markan iskuulkina waliba waa hata iskuul heerdhi oo waxbarashayaysan laakiin wal oo kaalmaadkii oo hata oo macalimiintaas iyo walaagasay haysadan male laakiin ardayda iyo macalimiinta oo iska fiiri waliba waa dhimis kalamama ah walaahi horta manhajka oo hatana niinshaani inkastoo zaaid hata ninka ka filanayna laakiin baahida hati yaalla oo hata zaaidkan daran manhajkaasi managada kono maybaadi hatanta ni filan oo ada baahi zaaid ninka hayna markarisi baahi zaa'ida nin haydi manhaj dhamaala mahayna hatantana niinshaani inkastoo ninka filanayna hatana nii filimine markan ciyaalkanan uniform jo waliba waa dadan yaraasku jar waliba waa hata waliba waa ku ani oo inti iyaalka kuwatan deerni hano kuwada i oo dharlaan oo hata ilaa waalidii noosugi iyo walaasay meeren jiran laakiin dadka kale uniform jo caadiya iskuulada uniform caadi oo
waranba maadaama aad sheegtay ini dad dan yar ee ka jiraan dad normal ee iskugu jiraan jarana walfiya isinku qaadadsan dhammaantiyo wallaahi bro markii kintenan koyna bes soddon kun oo lacag soomaali ee lagu qaaday markeena koyna soddon kun waliba waa macalimiinta meelashood qaar xitaa magnadaayan hal maalin xitaa maadaaman ka falnayn erna inti walaqa aadafadan lasan erfadi soddonkan hata ku reebi hasi waliba volunteer ee ka shaqeeyahayn ciyaalkidan ka shaqeeyahayn
iskuulka waliba wal ku dhikaayana ku dhowaada toban iyo laba maalin haanas oo si beeslaan ee markaasi iyo walka baraayana ardada dhikadaasa iskuulka iskoolka guud ee hoosey dhexe ee degmada weejid ee gobolka bokola maamulaha siduuse sheegay in markii hore ardayda laku qaada jaray beese dhan soddon kun oo shilin soomaali ee laakiin markii ardada iyo awoodu waayan yaa maamulka iyo macalimiinta iskuulka go'aansadeen inii laisku dhaafa beesada laku qaado ardayda maadaama culeys badan markaasi iyo laku lamana goobo walbarashada haddii inla hayna walyaabo aas-aasigan ee sida sabuurado jeestooyin nodboog macalimiinta miisas kuraastalaka fadheeda iyo musqulooyin iskuulkaasiya managada kora ka hormarsan amaba walakabarada kora iyo eri cabdulaahi cali xasana maamulaha iskuulka guud ee hoose i dhexe ee degmada weejid ee gobolka bokoola
wallaahi bro hortii walaashay kuraasarsanay filan badne si tasawuradooyinkana waxaa laysinin jeesasay lamaka qoramayan jeesada jeebkayna ku geedahayn macalimiintii oo notebookii oo wala ka qoradahayn maxaydan qalamaan wala dhammaan oo nala isdibirahayn markan waliba waa wal oo asitaasay oo asuna ero korna mane wallaahi bro horta waxbarasho garta laakiin waxbarashada nidaamkii hata lagu fadaayo oo hata lagu fadaayo ama degmad dhamaala heergeeda ka tilmaamo fadidlayna haysana laakiin hata hoob una fiirina ciyaalkii oo xitaa cunto taransba una ku siina kalaaskuna tan ku dhakaani mooshinku ku faraylay bay dhawlika geeyahay markan taasi waliba neecadaayasa inti macalimiinta inti roogan dadaal dheeraaday sameeyahayan ciyaalkina waxbarashadii oy maskandiyo sataylan dhisahayan laakiin haysana afabyadii iyo walaayi ciyaalkii iyo macalimiintii iyo tababaradii iyo walaasi haysana lay dhii korta laakiin waxbarasho hata diinta weejin majarta la eraw ma leh taasay horta qarash laantiye ama inin hiri maane laa laakiin aqab yaro daraadiye dhulka ma tijaayado oo jeebkayna gudiin ama yaalka qaar maata ka fedheedahaya waliba waa kuraas waliba waa marmarka unin isweerana guddiga oo iskuulka waxbarashada iyo isweerana lamlamadoor sasidiid oo lisaare ciyaalka midoo kuraaswalanka sameey halku taawladii shileed iyo labaatan iyo shan doora la gada ballooti waa la maruuriyo taawlada lamada taawlaya la sameeyahay oo mar walba eh markan waliba bro wallahi wana la iskatanadahayn mooshi wal oo hati geedka macnaha oo qoy aqad dore iyo walaaqi la isku dhaafi walaasi hata wal oo hata saas eh majaran laakiin